إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeenii boqol labaatan iyo sagaal oo nooga bilaabanaya aayadda labaatanaad wa jaa rajulu ninaa yimid nin min aqsa almadiina magaalada meesha ugu fogaanshaha badan ayuu ka yimid yascaa xaala uu degdegayo ninkaasu qaala wuxuu yidhi yaa muusaa muuso ina almala'a jamci ya'tamiruuna bika waa kuu tashanayaan qaala wuxuu yidhi yaa muusaa muuso ina almala'a odayaashii ya'tamiruuna bika waa kuu tashanayaan liyaqtuluuka likay yaqtuluuka inay ku dilaan darteedayna kuugu tashanayaan fakhruj ka bax magaalada innii aniga min annaasixiina naasixu mid nasteexaynayaan ahay naasixaas laka adiga kuu nasteexaynaa naasixaasoo min annaasixiina kuwa nasteexeeya ka mid ah waxaan soo ogaanay nabiyullaahi muusaa inuu dilay nin qibdi ah oo qoladii faraacinada ka mid ah oo dhibayay nin reer banu israa'iil ah oo nabi muuse ay qaraaba yihiin laakiin aan muslim ahayn ninkaasuu dilay markuu ninkii dilay haddana maalin kale wuxuu u yimid ninkii laftirkiisa oo nin kale ays haystaan markuu u yimid ninkii haddana gargaaru ka dalbay markuu markaasaa nabi muuse ku yidhi innaka laqawiyun mubiin iyuu nin baadiyaysanaat oo baadidmadiisu iska caddahay maalin kasta waa unqayliya midaad is haysataan markaasuu u qaatay ninkii reer banu israa'iil muuse inuu isaga dili rabo markuu soo dhaqaaqay uu is yidhi cadowga wax ka qabo uu cabsaday waa kii fashiloo yidhi waxa weeyaan ma idili rabtaa sidii aad shalay nin u dishay ninkii markaa qibdiga ahayo meesha joogay nin la dilay oo la waayay cid dishay a u caddaatay ciddii dishay markaasuu cagaa wax ka dayey gurigii madaxtooyaduu tegey wuxuuna sheegay ninkii in muuse dilay isla markii markaa ilaahay weynaa subxaana wa tacaala addoonkiisa isagaa waardiyaysta nin ordayaa yimi markaasuu yidhi muuse shiraa lagu jira waa lagu tashada go-aanaa lagaaga gaaro shiraa lagu jira waxaana la go-aansana in lagu dilo oo laga tashana ka bax magaalada ka bax magaalada wa jaaa rajulu ninaa yimid min aqsa almadiinati ku tacalluji jaaa min aqsa almadiina magaalada meesha ugu fogaanshaha badanuu ka yimid magaalada masar meesha ugu fog ayuu ka yimid tacalluji sifaa bannaan wa jaa rajulu ninaa yimid ninkaasoo min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fogaanshaha badan xaggeeda ka ahaaday marka yascaadaan sifo iyo xaala ku bannaan haddaad min aqsa almadiinati rajul ka sifaydo yascaa waa xaalayna maxaa yeele ikhtisaasay heshay nakiradii oo waxaa leedaha wa jaa rajulu ninaa yimid rajulkaasoo min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fogaanshaha badan xaggeeda ka ahaaday yascaa xaal uu degdegayuuna yimid haddaad min aqsada tacallujidana waa sifaynay markaas wa jaa rajulu ninaa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu foguu ka yimid ninkaasoo yascaa degdegaya qaala wuxuu yidhi ninkii markuu yimid yaa muusa muusow ina almalaa odayaashii mala-a waxaa la yidhaahdaa dadka dadka u taliya oo madaxda ahoo nabadoonnada ahoo dadka waaweynoo dadka u taliyaa la yidhahdaa mala ilaa indhahay buuxiyaan indhahay buuxiyaan saas darteed ayagaa la yidhaha mala marka odayaashii yaa kuu tashanayuu yidhi ina almalaa odayaashii ya'tamiruuna bika aday kuu tashanayaan liyaqtuluuka likay yaqtuluuka inay ku dilaan darteedayna kuugu tashanayaan fakhruj bax oo magaalada masar ka bax innii aniga min annaasixiina innii aniga naasixun mid daacad kuu ahaan ah oo kuu nasteexaynaya nusxiga waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa alkhuluus waa inaad qofka saafiirta oo sida ugu wanaagsan aad ugu sheegaydo sida aad is leedahay sidaana ugu fiican isaga u roon inaad u sheegaydaa layidhahdaa nusxiga oodan waxba kala haraynin marka aniga naasixun mid kuu qayr miirayaan hood kuu nasteexaynaya naasixaasoo waxa weeyaan mina naasixiina kuwa nasteexeeya ka mid a ini aniga naasixun mid kuu nasteexaynayaan ahay laka adiga naasixaasoo mina naasixiina kuwa nasteexeeya ka mid ah nabi muuse waa ku qancay arrintii waana ka baxay magaaladii fa kharaja waa baxay minhaa magaaladii ayuu ka baxay nabi muuse khaa'ifan xaal uu baqayo yataraqabu xaaluu sugayo luxuuqa daalibin ow kayfa allaahi iya laba shayu mid sugaya waxa weeyaan luxuuqa daalibin cadowgii cayrsanayo inuu ka daba yimaado ow amase kawsa allaahi iyaahu in alla u soo gargaaro inta labadaba waa isdhici kartaa marka asagoo wax sugayo fiirfiirinaya dhinacyada uu magaaladii ka baxa qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiio najinii iga badbaadi min alqowmi qoom qoomka addaalimiina ee gardaranay mushrikiinta ah walamaa tawajaha markuu u jihaystay nabi muuse tilqaa'a madyana magaalada madyan laydhaha xaggeeda qaala wuxuu yidhi casaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay an yahdiyanii inuu igu toosiyo sawaa'a sabiili waddada dhexbartankeeda walamaa walada markuu gaaray walamaa warada markuu gaaray maa'a madyana madyan ceelkeedii wajada wuxuu ka helay calayhi ceelka dushiisa ummatan jamaaco ummadoo minannaasi dadka ka mid ah ummadaasoo yasquuna waraabinaya mawaashiyahum xoolahooda wa wajada wuxuu helay min duunihim ummaddaa sokadooda imra'atayni laba islaamood labadaasoo taduudaani horaaya oo mawaashiyahum xoolahoodii ay horayaan oo celinayaan qaala wuxuu yidhi nabi muuse maa khadbukumaa arrinkiinnu muxuu yahay dadku xoolaha waa shubanayaan idinkuna waad celinaysaane qaalataa labadii gabdhood waxay yidhaahdeen laa nasqii ma waraabinno annaga xoolaheenna xataa yusdira ilaa ay fuliyaan arricaa'u xoola jirayaalka wa abuunaa aabbaheenna shayqun waa duuq duuqaasoo kabiirun weyn fasaqaa nabi muusa u waraabiyey xoolihii lahumaa labadii gabdhood uma markuu u waraabiyey ka gabaal tawallaa waa jeestay ilaa dilli hooska xaggiisuu u jeestay fa qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiow innii aniga faqiirun mid u baahanaan ahay limaakii ansalta aad soo dejiday ilaya aniga aad ii soo dejiday min khayrin khayr xaaluu yahay nabi muuse magaaladii waa ka baxay madyan meel laydhah oo uusan garanayn laakiin uu maqlay uu xaggeeda u jihaystay meel madyan laydhaah wuu maqlay laakiin dariiquu yaqaan ma ahan halkaas inuu u baxsaduu go'aansado ka baxsado mulkiga fircoon oo dhan ilaa inta mulkiga fircoon ku fadhiyo hadda intaas waa lagu qaban haddii lagu arko marka inuu mulkigan ka hoos baxo oo meel aan fircoon boqortooyadiisu gaarsiisnayn uu gaaro uu go'aansaday isla markii wuxuu qorshaystay madyan marka ma garanayo laakiin rabbulcaalamiin inuu ku toosiyuu rajeeyey ilaahiyuu ka rajeeyey muuminkana wuxuu ilahay ka rajeeyey ilahay waa siiya fakharaja waa baxay nabi muuse minhaa magaaladiiyuu ka baxay khaa'ifan xaaliya midka cabsanaya waxa weeyaan khawfku tawakulka ma manciyo khawfku waa shay dabiici ah nabiyaalku waa cabsadaan mu'miniintu waa cabsadaan laakiin khawfka madmuumka wuxuu yahay midka kaa hor istaaga awaamirta alla ku siiye oo inta cabsato amarka ilahay ka tagto amaad inta cabsato nahyigii ku dhacdo wax alla kaa xarime aad samaydo kaas wey midka madmuumka ama midka dabiiciga qofka inuu dareemo cabsi oo uu cadowgiisii uu sugaya ka cabsado oo uu dareemo taas waxa weeye madmuum ma ahan waa dabiici weeye qowfkaas yataraqabu xaaluu sugayo muxuu sugayaa imaa luxuuqa daalibin inuu ka hor yimaado midkii raadinaaye wa imaa kawsa allaahi iyaahu iyo alla inuu u gargaaro labadaba waa dhici karta marka isagoo wax sugayo wax fiirfiirinaya qaala wuxuu yidhi marka mar hadduu culays muuminku dareemo ilaahayba u calacalaha ku tiirsadaa nabiyaalka waa tana dariiqadoodu meel kale kuma calacalaan cid kale kuma shakiyaan laa weliyuusan baryayn walaa nabi ka horreeyuusan baryayn meel kale ma aadan rabbi weliba lafdiga rabbi macno goonihii ka sheegan ahlucilmigu oo markaad alla tuugayda lafdiga rabbi inaad adeegsato maxaa yaele rabbi muxuu tusaa waa khaaliqii i abuurayo waa murabbigii soo koriyayo waa maaligga iska kaylahow waa mudabarka imaamulow macaani weyday wadata ambiyada dhanna fiiriya ducadooda waxa ugu badanay alla ku baryaan rabbi wey lafdiga weligaa saas daraaddeed waxay dhahdeen culummadu macna weynay xambaarsan tahay markaad alla baryaydo lafdigaas inaad adeegsato oo tira yaa rabbi inaad tidhaahdo waa dariiqada nabiyaalka macna weynay xambaarsan tahay waxaad allah u qirtay inuu ku abuuray waxaad u qirtay inuu ku maamulo waxaad u qirtay inuu ku koriyey waxaad u qirtay inuu asagu milkigiisi aad tahay uu kuleeyahay saasaad u qirtay marka ilaahay inuu ku ajiibo ayaad u dhowday qaala wuxu uhi yaa rabbi rabbiyo najinii i badbaadi min alqowmi qoomka iga badbaadi qoomka aldaalimiina ee kaafiriinta ah macnaa dulmigii akbarka ah wey waa gaalo waana tegey marka madyan xaggeedu u jihaystay mana garanayo walamaa tawajaha markuu u jihaystay tilqaa'a madyana madyan xaggeeda qaala wuxuu yidhi casaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay an yahdiyanii inuu igu toosiyo sawaaa sabiili jidka dhexbartankiisa jidka dhexbartankiisa ilahay inugu toosiyo ilaahay baa mudan mufasiriintu waxay leeyihiin ilaahay malaguba u soo dirayba malaggiiya suu usii wadu geeyey malagii ayaa suu u sii waday u geeyeyba maba luminba wadadiyaa loo tulis ilaahay baa garanaya laakiin ilaahay wuu tuus wuu baryay waana xaqiiqa inuusan luminoo tegey waa tegey suu usii socday ceelkiiuu tegey marka walamaa warada markuu gaaray warada bimacnaa wasala walamaa warada markuu gaaray maaa madyana macda waxaa loola jeeda ceelkii min ilaaqi alxaali wa iraadati lmaxalli aa la ihahdaa kii meesha ku jirayaa la magacaabay ujeeddaduna waa meesha biyuu ku jireen walamaa warada markuu gaaray maaa madyana madyan ceelkiisii markuu gaaray wajada wuxuu ka helay calayhi ceelkii korkiisa ummatan bimacnaa jamaaca kooxuu ka helay ummadaasoo minanaasi dadka ka mid a ummadaasoo yasquuna waraabsanaya mafcuulkii alxadfay mawaashiyahum xoolahooday waraabsanayaan wuxuu arkay dad tiro badan oo xoola shubanaya oo ceelka xoolaha ka shubaya ayuu arkay wawajada wuxuu helay min duunihim dadkaa sokadooda imra'atayni laba islaamood labadaasoo taduudaani oo horaya horidda waxa ladhaha xoolaha markaad ceelka ka celinaydo xoolihiis aysan ceelka ugu yaacinoo de dadkii kaleeto darkoodii iyo meelahay xoolaha ku shubanayeen ay afka gashanayaan dadkiina way kaa dilayaan haday meesha tagaan marka xoolaha celinta la celaayo ceelka agtiisa lagu celinayo weeye horiddu marka imra'ataani laba dumara oo taduudaani horaaya mawaashiyahum xoolahoodii oo ayaga aan marnaba ceelka ku soo daynayn kuwaanu arka kuwaan markuu arka waa la yaaba qaala nabi muuse wuxuu yidhi maa khadbukuma waxa weeye ambiyada iyo dadka ambiyada raaca waa dad ahluraxma waa dad ahluraxma waa dadka kuwa ugu naxariista badan waxa weeyaan dadkaas dhibaato hadday arkaan waxay jecel yihiin inay ka rafciyaan ummadda wixii ay iyagu qaba karaan waxay qaban karaan sidaasay jecel yihiin waa weydiye war maxaad hayda labadiina dumarka oo meesha ariga ku hor taagan oo marna soo gooyay aysan yeerayn iyo soo daayin oo wax meeshaas un lagu celinayo dadkiina xoolihii waa shubanayaan hadba kooxa la sii dayn waa ceebayan xoolihii waa kuwa saabiyaha la siinayo maxayna ku dhacay waa weydiye arrintoodii qaalataa labadii dumarka waxay yidhaahdeen laa nasqii annaga maba waraabinnaba yacni mawaashiyana xoolaheenna ma waraabinno xataa yusdira yasdura waa laba qiraa'o yusdira haddii la waa mucadda mafcuulkiiya maxduufa xataa yusdira ilaa ay fuliyaan fulinta waa la olaha marka ceelka laga wado oo ciddiga loo wada xoolaha marka ceelka ka cabaan ee laga wadaayo aa la waa la fuliyey xataa yusdira ilaa ay fuliyaan arricaa u xoola jirayaalka dadka kale xoolaha ilaa ceelka ka dhammeeyaan oo ay ceelka ka fulaan oo kaligeen aan noqonno annaga maba waxay dhahdeen marna ma shubanno xoolaha mana waraabsano ma waraabsano xataa yasdur haddii la ihahdana haddaba faacil kaleyba qaada waa laasim xataa yasdura ilaa ay ka fulaan weye arricaa xoola jiriyaal ilaa dadkaan ad ujeedo dhan meesha ka tagaan annaga xoolaha biyo ma siisan marka taas waa wax la yaaba xaynu ku xambaaray wey ila waa dhibaato weyn mogtahay xoolihii ooman ceelka qarkiisa inaad ku celido oo dadka xoolihii iska shubanayaan ood sugto galabta marka la kala tegayo ee saqda dhexe meesha aad ka guurto waa dhib weyn xaynu ku xambaaray wey annaga waxaw nin xoog laa noo joogin wey annaga aabba waa duq dumarkeenaasa xoolaha shuba dumarna waxa weyn garbis ma geli karaan ceelka waa laysku garbina meesha zaxmadaa ka jirta marka ma geli karaan dumar hay ka qaban karaan soo ma jeedi waa abuunaa aabbaheen shaykhun waa duq kabiirun weynaya annaga aabbaheena duq weyna marka ma geli karo marka halkaas waxay idhahdeen alcilmi waxaa laga qaadanayaa shaqada waxa weeyaan haddii oo maaragtay xoola shubidaas iyo waxa lamidka haddii la waayo daruuradu keento dumarka in loo dirsan karo de ninkaan nin saalixa wey usoo dirsaday oo yidhi xoolaha noo soo shuba ila haddee tabar asagiina ma awoodo rag kalena meesha ma joogo marka waa banaanta laakiin haddii kaleeto waa in laga xigsada ilaa iyagu meeshan zaxmadda ma geli karaan ma garbi karaan taasaa jirta yidhah marka marka dabeecaddoodu waxay tahay halkaas inay xoolaha la taagnaadaan markay dadkaanunta xoolahooda shubtaan kala tagaan ay ceelka markaas ka shubtaan markaasay caawa waqti dambe iska tagaan marka odaguna saasuu ku ogi fasaqaa waa u waraabiyey nabi muuse lahumaa labadii gabdhood mawaashiyahum mawaashiyahuma xoolahoodii u waraabiye waxay leeyihiin marka markii uu arrintii arkay weliba cumar ibnu alkhadaab sanad saxiixa waxaa uga sugnay xaafidku markuu ceelka yimid oo uu arrintaas arkay markay qoladii biyihii ay cabeen oo ay fuleen dhaagax weyn oo ceelka afka laga saaro ay inta qaadeen afka ka saareen ceelka markaasay kana tageen dhagaxaasna wuxuu yidhi toban nin wax ka yar ma qaadi karaan cumar ibnu khadaab toban wax ka yar ma qaadi karaan tobana qaadi karta bis waana ka tageen marka markuu arintaas arkay ruurahmax arrintu hada xoolihii meesha taagan ceelka dhagax la iska saaranaya markaasay u sheegeen arrintii inta dhaqaaqay oo dhagaxii ka qaaday uu wax weyn arigiina u walaabiyey bal hal wadaanuuba ku shubay yidhahdeen arigii o dhan ilaa arigii u dhergey waana sanad saxiixu yidhi xaafidku in cumar saas yidhi marka meeshaas maxaa soo baxday ninkan laba shay horta raxmad nin leh waa soo baxday waxaa kaloo soo baxay nin xoog badan in wey maxaa yeelay waxa weeyaan dhagaxii toban nin qaadi jirta keligiisa ka tuuray meesha soo maha calaamad fiicana meeshaas laga ark khalaas marka intaasu dhacday ilah wuxuu yidhi subxaana uma tawallaa waa jeestay nabi muuse ilaa dilli hooskii u jeestay geed quraca ama geed waxa weeyaan maraa ah hooskiisuu tegey xoogaa maraa uuna u eeg yahay sida cabdullahi mascuud iyo tilmaanta u baxshay waxau yidhi waa geed qodaxdiisu gaaban tahay qurac laakiin waa dhaadheerta marka waxa weya geed maraa ah geedkaas ayuu tegey geedkaas ayuu iska tegey hooskiisa uma tawallaa waa jeestay ilaa dilli hooska intii waa u jeestay markuu hooskii tegey marka aad u baahan hooski markuu tegey aad u baahanya cabdulaahi bni cabaas wuxuu yidhi muuse masar iyo madyan inta u dhaxayda ayuu lugaynayey isagoon wax cuntaa haysan ilaa doogga maahane bagalkaasu iska cunaaya doogga dhilka ka baxaya geedaha caleentooda waana cagacadba marka wuxuu soo gaaray yuu yidhi madyan asagoo cagihii qobkii ka dhacay qobkii caddaayoo dhan waa dhacay isagoo saas soo gaaray marka boga iyo beerkuniyo dhabarkuna isku dhegan yihin oo calooshiisu ay dhabarka ku dhegtay isagoo ah safwatullah ilaahay waxaweyn ummadda uu waxweyn doortay isagoo ka mid ah ayuu yimid oo sidaas wuxuu yidhi afkiisa u ka muuqato waxa weeyaan doog iyo cagaarkiisa uu ka muuqdo aad u baahan mir timira jeexid hadduu heli laha maantaas baahi weyn uu qabay halkaas markuu tegey uu rabbi u calaacala fa qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiyo innii aniga faqiirun taasa qabarkii ina innii aniga faqiirun mid u baahanaan limaakii ansalta aad soo dejiday ansalta waxaa loola jeedaa qadarta li wixii aad ii qadartay ilaahu maanta baahiyaan u qaba saas weeye ilaahu risqigii aad ii qadartay allow maanta waan u baahana saas waaye ansalta limaakii ansalta aad soo dejiday ilaya aniga ii soo dejirtay min khayrin xaal wiya khayr waa cunto iyo dhaqaalo halkaas marka wuxuu yidhi alcallaama alxaafid maxamed ibn cali alkarji waxay tusaydaa ilaahi weynaa qofku dhibkiisa inuu u sheegta inay bannaanta ila waa nabi wax laga sheekaynaya dhibaatada qofku uu u sheegto ilaahay ma ahan argagax uu dhibaatadii ka argagaxay maaha ma ahan argagax wakadalika alcalaamatu cabdiraxmaan ibnu naasir sicdi taysiiru kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmanaan wuxuu yidhi waxaa la yidhahda arrintan oo kale haadaa su'aalun minhu bixaalihi waxaa la yidhahdaa ilaahay ood xaaladaada ku weydiisato xaaladda aad ku suganta inaad tii ilaahu saas iyo saasaan inaad tidhahdo taasaa la yhahdo waxaa la yidhahda haadaa su'aalun bixaalihi markaasuu yidhi wasu'aalu bilxaali ablaqu min asu'aali bilisaani ilmaqaal inaad xaaladaada alla ku tuugto aana ka sii xeel dheerba inaad alla ku weydiisatood ku tuugto carab marka waxa weeyaan xaaladiisa waxyaalahaba ilaahay baryada ku aqbalay ka mid tahay inaad tidhaahdo ilaahu saas iyo saasaan ah isagoo alla kaa ogaal badan maxaa alla wuxuu jecel yahay tadaruca iyo isdullaynta ayuu isjecel yahay waana hadda nabiyaalku siday yeeli jireen markii ay alla tuugayaan inay dhibkooda sheegaan waa siday nabiyaalku sheegi jireen rabbi annii maqluubun fantasir alla waa layga adkaaday adugu gargaarso fiili nabiyullaahi nuux nabiyullaahi yacquub oo kaleeto waxa weye inamaa ashku badkii wa xusnii ila allah fiil dhibkiisiiu sheegana dhibkiisii aniga basaastayda iyo murugadayda allan u sheegana aayaddaa suuratu yuusuf sheekh cabdiraxmaan naasir sicdi markuu sharxay wuxuu yidhi fa ina shakwa ila allah laa tunaafi sabr sheegashada oo dhibkaaga ilaahay u sheegato oo aad tidha ilaahow dhibkaasan qabaa iga qaad ma ahan sabar darro sabarka waxba ka dhibime ma ahan calaacal oo qaldan maahan waa calaacal saxa bal ilaahaaba jecelba wuxuu yidhi inama aladii yunaafiihi ashakwa ila almakhluuqiin sabarka midka ka soo hor jeeda oo aad ajarkaaga ku baabaa waxay tahay dhibkaaga inaad dadka u sheegato dhibkaaga haddaad dadka u sheegato aniga waa baana aniga waa jiranahay hadda dhaktar oo waxawn cudurka ku weydiiyana ma hor joogtida ogow hadda dhaktar aad cudurku weydiyo ku yidhi war halkee lagaa hayaa ma la hor joogtid markaasaad iska cabaade aad leedaa ma seexdo kaa la iga dhegan yahay farilabaatan sacana iska sakaraadana halkayga waa iska xun yahay aniga aad iska leedahay wax ajra mali taas way midda waxa weeyaan ajarka anfiyasa laakiin inaad ilaahay u sheegato tir ilaahu saasaan ahay oo saasaan ahay ilaahay waaba jecel waaba sifaaddii nabiyaalkaba marka labadaas masalo way kala duwan yihin markaa wuxuu yidhi ilaahayow khayrkaad ii soo dejiday anugu waan u baahana fa jaa-atu fada fiiri marka tartiibka iyo tacqiibka markuu afkaba ka yiri baryadii waatan gabadh ordaydoo le kaale aabba kuu yeedhaya abaalmarin ha lagu siiyo sida ilaahay baryadiisa u aqbalay fiiri marka ilaahay sifaad inaad ku tuubto xaaladaada waaba waxyaalahaba ilahay ku aqbalaba fa jaa-athu nabi muuse waxaa u timid ixdaahumaa labadii gabdhood middood tamshii xaalo ay soconaysay u timid cala istixyaain xishood korkiisa xaalay ku soconayso ayay u timid qaalad waxay tidhi inna abii aabbahay yadcuuka waa kuu yeedhaa liyajziyaka inuu kaaga abaalgudo darteeduu kuugu yeedhaa ajra maa saqayta jazaa'a saqyika waraabintii aad noo waraabiday xoolaha abaalkoodii ajra maa saqayta ajra saqyika waraabintaadii abaalkeedii lana annagaad xoolaha noo waraabiday waa soo tegay marka waa soo raacay falamaa jaaa nabi muuse markuu yimid hu shayqii oo waqasa uu uga warramay calayhi shayqii korkiisa alqasasa warkii qaala wuxuu yidhi shayqiyaa leh qaala shayqiya wuxuu yidhi laa takhafa cabsanin najowta waa ka badbaaday min alqowmi qoom qoomkii addaalimiina gaalada ahaa qaalad waxay tidhi ixdaahumaa labadii gabdhood mid ka mid ah yaa abati aabbow istajir ista'jirhu kirayso inna khayra man qofka ugu qayr badan oo ista'jarta aad kiraysato alqawiyu waa qof xoog badan alamiinu oo aamin ah qaala wuxuu yidhi sheekhii innii aniga uriiddu waxaan doonaa an unkixaka inaan kugu nikaaxiyo ixdabnataya labadayda gabdhood middood haatayni oo kuwaan ah calaa an ta'juranii inaad ii kiraysnaato darteedan calaa an ta'juranii inaad ii kiraysnaanayso xaal aan kuugu nikaaxinaa amaaniya xijajin siddeed sano fa in atmamta haddaad dhammaystirto cashran toban fa min cindika fal itmaamu dhammaystirku min cindika agtaadu ka ahaaday wamaa uriiddu mana doonayo an ashuqa calayka inaan ku dhibo satajidunii waad ogaa doontaa in sha allahu alla hadduu doono minasaalixiina dadka wan wanaagsan inaan ka mid ahay qaala nabi muuse wuxuu yidhi daalika warkaas aad sheegtay aabbaynii wadaynaka aniga iyo adiga noo dhaxeeya ayamal ajalayni labada muddo mid alla middii qadaytu aan guto falaa cudwaana xadgudub calaya korkayga ma ahaanin wallaahu alle wakiilun asagaa ilaalina wakiilka ah calaa maa naqulu waxaan leenahay fa jaaatu fadu waxay tusaydaa tartiib iyo tacqiib markuu alla baryey isla markiiba waatan gabadh ordayda isla markiiba waatan gabadh ordayda wuxuu ihi xaafid ibnu kaiir labadii gabdhood degdegay u laabteen markay tageen odag waa la yaab degdegta ay ku yimaadeen ila dhaqan saas ma ahay waxaa la arki jiray say ula rafanayaan wakti dambe inay yimaadaan wuxuu yidhi maxaa dhacay waa maxay waktigaad socotaa waxaa idhaha nin saasaan helnay maanta ninkaas ayaa maanta aan helnay oo waxa weeyaan noo waraabiyey arigii markaasuu yidhi iigu soo yeer anuu abaalgudi taas waxay ku tusaydaa diimihii hore iyo diintayadaba waxa weeyaan waxay ka midaysan yihiin wax la yidhaahdo mukaafaca qofka wanaag kuu sameeya inaad u abaalguddo qofku hadduu wax kuu sameeyo iska qumaay inaad noqoto lama rabo sida jirixi soo ma jeedid waxaa la rabaa abaalgud qof guta inaad noqoto nabigeenna sala allahu alay slam wuxuu yidhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuhu qofkii wanaag idiin sameeya war u abaalguda waxaa dhici karta inaadaan uba abaalgudi karin oo waxa uu kuu taray aadanba gudiba karinba fain lam tajiduu bimaa tukaafiuunahu fadcuu lahu haddaadnaan awoodin inaad u abaalguddaan u duceeye kolka u duceeye marka waxay tahay dadka abaalka kugu leh ee kuu wanaagba kuu sameeya ha ahaado wanaaggaas adduunyo ha ahaado midkiisii weynoo diin ah dadka wanaagga kuu gala waa loo abaalgudaa haddaadan abaalgudi karinna waa loo duceeya marka diinihii hore iyo nabiyaalkii hore iyo diinka iyagaba dariiqaasay ka midaysan yihin ee jizaarnimada diintu waa ceebaydaa abaalka dhaca qofka wanaagga kuu gala inaad abaalka dhacdo waa diin xumo waa diin xumo markii loo sheegay fiir asaga ujro ma weydiisan ujro ma weydiisan waana dariiqada nabiyaalka kaliya laga helo gaalo lagama y gaal ma yaqaano qof aan waxba isagoon weydiisan inu wax iskaga qabto xaytuu leeya waxqabadkan maa wax la weydiisto laakiin dad badanu ma ogo soomaaliya waxay moodaan gaaladu inay wax bixiyaan iyagoon waxba ujraa qaadayn ya xaqiiqada dhabta waxay tahay gaalka waxa weeyaan kuwa isdhalaan wax isiin iska daay kuwa isdhalay aan wax isiin bal si dhaba waxaad u fiiridaan kuwa wadamadooda jooga kuwa dhexdiina hadda yimid iska daaya ha fiirina kuwaas kuwaasma adnaan fahmin waxay u yimaadeen kuwa waddankood jooga ma iscaawiyaan kan kan wax ma quudiya ma quudiyo qof walbaa tiisu eryana odaya iyo wiilka isqala midba tiisu erya ee mid isu wax siina male ma ujeeda muslina wax iska bixiya ixsaan amaa kuwan xunkaa hore ilaa sanfalka oo yaacayo gaalada saddex weeye bes mid afraad male mid afraad male qaar waa ganacsato madaxiinaanay ku ganacsadaan ma ujeedaa ummad soomaaliya laydhaha baabado balaayo ku dhacdo shan boqol maydayaa wax loo rabaayo hala keeno shan boqol milyana loo baahan marka inta soo qaadaan waxa weeyaan boqol milyan oo siddeetan milyan xagga dhigto oo labaatanna diyaarada toban uga raaco tobanka kaleeto asaga inji ow qaybsanayo le dhegayso waxaan waxaa lagaa rabaa shantan milyan qaad waxa weyn inji ogaagan meelaha shan bal jabna qaado jabna ugeey haddaad aragto noona soo sawir war cadna ka keen waa ganacsado inta ugu badan waa saas waa ganacsado wax adduunka ay maqlaan waxaa ugu dhibaato badan wadankii roobaa laga helay iyo nabadaa laga helay maxaa ganacsigiisaa ku baabaa dukaankiisaa ku xirma qayb waa qaybtaas qaybta labaad waa tansiir waa ducaad diinkaagay kaaga gadayaan kaniisaday ka soo arooriyeen waa ducaad waa ducaad way dhici karta oo inuusan ganacsado ahayn waa dhici karta ee daaciya mana badno waana jiraan waa koox qaybta saddexaad waa jawaasiis sirdoon ah oo siyaasad dawriya ka socota ee qof iska socdo isla warmadaas u gargaariyaysa meesha ku baktine xag kala dhexeey ma qaraabnimo kugu siina ma aaqiru janno uga raadsana oo wuxuu isleeyahay muslim loo gargaara ilaahay janno ku baxshay miyuu isleeyahay hadduu moogtay sadaqa la baxaya gaal kalu siisala adiga maba aaminsanay inaad diin saxa haysataba soo ma see marka xayta wax kala dhexeeya waa saddexdaas bis wey waa kuwa tujaar ah oo ganacsada iyo waxa weeyaan kuwo ah jawaas waxa ducaad oo kirishtaan inay naqfiliyaan iyo iyo jawaasiis sun iyo balaayo fidina oo sirdoon intaas wey laakiin muslina laga yaqaan inta dad wax siiyo xagga iska aado ilahay iska baryo asago marka ordii ugu soo yeeriyen aan abaal mariyeen fa jaa-athu nabiyullaahi muuse waxaa u timid ixdaahumaa labadii gabdhood mid ka mid ah tamshi xaal ay soconayso calaa istixyaa'in xishood korkiisana xaalay ku soconayso calastixi tamshi facilkeeda laga xaalayna xishood waxa wax taftafloo tafaaxaydan maahan waxa weyn akhlaaq iyo deganaan iyo xishood ayay ku soconaysaa iyadoo xishood ku soconaysa oo sida gabdhaha xortahay akhyaarta u socdaan waxa weeyaan sidaas u soconaysa ayay timid cumar ibn اkhaaab amiir اmuminiin wuxuu yihi gacanteeda maradeeda ay afka u saarnaay saasay leedahay markay socon say u xishoonay wax indhacadayna ma ma aha iyadoo xishoonaysa oo waxa weeyaan marada xataa wejiga dadaysa wejiga qarsayda ayay u timi xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi waxa weeyaan sanad saxiixa hadalkaas cumar ibn khadaab uga sugan yahy sanad saxiixa uu uga sugan yahy maaha sheeko iyadoo xishoonayda oo waxa weeyaan maradeedii saas wejiga ugu kor qaadayda ugu qarinaysa ayay waxa weeyaan u timi iyadoo wejigeeda maradeeda saas qaa'ilatan bithawbihaa calaa wejiha ayadoo kor ugu qaadayda maradeeda wejigeeda ayay u timid ayay u timid markaasuu wuxuu yidhi laysat bisalfacin kharaajatan wallaaja ma ahayn mid dhiiran fiiri oo carab dheer oo bixid badan oo soo gelid badan oo xaafadaha wareegta ma ahayn le middaas dabad akhlaaq leh ay ahayd ee mid wareeg badan ma ahayn ee jarii'a ee carab dheer oo ragga afka la gasha ma ahaynu leeyi cumar ibn khadaab sana saxiixayn uga suganteeda saasee gabar xishoonaysa ilaahay baa uga maqaatay kacayba inay xishoonayday mogta qaalad waxay tidhi inna abii aabbey yadcuuka waa kuu yeeraa aabbahay ayaa kuu yeeraa sidaasay ku tihi wuxuuna kuugu yeeraa liyajziyaka inuu kaaga abaalgudo ajra maa saqita maadaa masderiyaa ajra saqyika ee jazaa'a saqyika aloola jeedaa waxa weeyaan waraabintaadii inuu kaaga abaalkeedii lana annaga aad wax noo waraabiday marka khalaas hadalkaas cibaaradaas waa cibaaro aad u qiimo badan aabbaa kuu yeeraya cibaaro weyno edab waa sababtoo ah gabar ordayda hadday inta u timaado tiraa makeen muxuu dhiila haba ka shakina soo maaha gabar islaamiyadu usan aqoona nakeen tiri bay u wada marka aad iyaduba tuhmi lahaaba iyaduba tuhmi lahaa inay dhib meesha kala kulmi lahaad dhici karta marka adaab fiicanay ku hadasho waxay tiri aabbaa kuu yeeraya maqsadka lagugu yeerana waa wanaaggii aad noo qabatay in lagaaga abaalgudo caddahay marka tuhma ma soo geli karto marka iyadu u yeeran mayso marka tuhma ma soo geli karto saasuu xaafidku yii marka ada aad u qiimo badan wey marka sidaasna marka maxay ku tusayda tuhmaad in laga fogaado hadalka aad ku hadlaydo inaad aad uga fiirsato tuhma inaysan soo gelin hadal tuhmaba laga fahmi karo waa in laga fogaado oo qofku uusan ku hadlin rag iyo dumar intaba bis waaye falamaa jaaa nabi muuse markuu u yimid hu shaykhii odagii markuu u yimid odagaas yuu ahaa ilaahay baa garanaya ahaye markuu odagii u yimid odagaas waxa weeyaan culummada gobol waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa shucayb waa mufasiriinta inta ugu badan nabiyullaahi shucaybkii loo diray reer madyan uu ahaa waa qowlka mashhuurka mufasiriinta agtooda culmo kalena waxay dhahdeen maye shucayb a adeer uu ahaa qolo kale waxay dhahdeen waa nin iska muuminoo qowmkii shucayb ka mid a qaar kale waxay dhahdeen shucayb nabi muuse waa uu ka horreeyey wakhtigiisa muddo dheer calaa kulli xaal sida xooga badan waa inuu wax badan ka horreeyey marka qur-aanku siduu ku gaabsaday in lagu gaabsadaa wanaagsan oo ah nin shaykha un nin odaya bis oo wanaagsan oo saalixa intaas in lagu gaabsado laakiin shucayb inuu ahaa maya calaamad cad male weliba wuxuu xoojinaya xaafidkuna waa midaas weye inuu wax xoojinaya wuxuu yidhi uma min almuqawi likowni laysa bishucayb annahu low kaana iyaahu la awshaka an yunasa cala ismihi fi lqur'aan haa huna hadduu shucayb ahaa lahaa waxaa soo degdegi laha qur'anka in halkan lagu caddeeyo marna waxa weyn laguma sheegin sowma jeedid axaadiista caddaynaydaana sanadkeedaan sugnayn marka waxaa xoog badan inuusan nabi shucayb ahayn ee nin un saalixa oo reer madyana ayuu ahaa nin saalixa uu ahaa waana sida ibnu jariir uu rajaxay oo ibnu jariir wuxuu yidhi asawaabu ana hada laa yudraku ilaa bikhabarin sida saxda waxay tahay inuu shucayb ahaa xadiid waxaan ahayn laguma ogaa karo walaa khabara tajibu bihi lxuja fii dalika khabar ama xadiid xuja ku sugnaa kartana ma hayno oo dhahaya shucaybu ahaa marka shucaybu ahaa daliilay u baahanta daliilna male waa inaad tidhaahdo ninkii sheekhayo saalixaayo madyan intaas inaad uga gaabsato wey falamaa jaa nabi muuse markuu u yimid hu shaykhii oo waqasa uu uga warramay nabi muuse calayhi shaykhii alqasasa hadalkii laga warramayey alqasasa waa master hadhihin qisooyinka isku dhihin qisooyin maahane waxa weyn alqasasa ayilmaqsuus weye hadalkii laga warramayey waa mastere markuu uga warramay oo warbixintiisii alqasas maxaa loola jeedaa halkaasaan joogay nin saasahan dilay kadib waxaa la ii sheegay in la ii tashanayey waxa weeye waan soo baxsaday sidaas weeye arrintii dhacday oo uu masar uga soo baxuu warbixin ka siiyey markuu arrintii warbixin ka siiyey ayaan wuxuu yidhi sheekhii sidaan qaala wuxuu yidhi sheekhii laa taqafa cabsani fircoon ha ka cabsan najowta waad ka soo badbaaday min alqowmi qowmkii aaalimiina aalimiinta ahaa qoomkii daalimiinta ahaa waa aad ka soo badbaaday ha ka cabsan maxaa yeelay meeshaan xukunkoodu kama taliyo mulkigoodii waa aad ka soo baxday waay mulkigoodii waa aad ka soo baxday marka ha ka cabsanin ha ka cabsanin waa aad ka soo baxday boqortooyadii fircoon fircoonna meeshaan kama taliyo saasuu ku yidhi qaalad waxay tidhi halkaas markii la maraa ixdaahumaa labadii gabdhood mid ka mida miday aheyd alla yaqaan tii soo waday aheeda mufasiriintu u badan yihiin mufasiriintu waxay leeyihin middii soo waday ayay aheyd oo loo diray qaalad waxay tidhi ixdaahumaa labadii gabdhood middood yaa abati aabbow yaa abati aabbow istajirhu ninkan kirayso ninkan ijaaro oo inuu kuu shaqeeyo xoolaha iyo kuu shubo kuu ilaaliyo ariga u ijaaro inna khayra man qofka ugu qayr badan istaajarta aad kiraysato alqawiyu waa qofka xooga badan alamiinu ee aaminka wax la kiraysto waxa uu qayr badan qofkii laba sifo laga helo labada sifo waxay tahay alquwa waalamaana quwadu waa macno weyn quwa badaniya quwa cilmiya oo shaqada aad u dirsayda hadday tahay shay xoog u baahan waxaad u baahan tahay quwa badaniya hadday tahay shaqada aad u dirsayda mid cilmi u baahanna quwa cilmiya saasaad u baahantahay qof cilmi dhaba u leh taqaqus dhaba u leh shaqada aad u dirsanaydo kow laakiin si kastuu aamin u yahay hadduusan aqoontii ama awoodii loo baahna lahayn dee waxba kuma qaban karo marka kow sifada lagu doorto shaqaalahaad qaadaydo waa quwa quwadaasoo ama ah quwa badaniya aw quwa cilmiya haddaad cilmi u baahan tahay shaqo cilmi waa inuu oqon dhaba u leey haddii ay tahay xoog waa inuu xoog dhaba u leey oo uu qaba karaa taas waa shardi shardiga labaad hadduu oqoontii leeya aw awooddii leeyahay laakiin uusan aamin lahayn waxba kuu tari awooddiisa isaga iska haysa waxba kuu tari ma adiga waa kugu dila waxaa la rabaa aamin inuu yahay labadaas sifaa lagu raadsadaa waxa weeyaan waa wasfi iyo xikmo kaamil ah oo meel looga laabta aan lahayn oo qof kasta ku filan cidda aad shaqo u dirsaydaa waa inay labadan shardi leeda waxa aad u dirsaydo inuu awood u leh uu ku fuliyo hadday cilmi tahay hadday cidu tahay haddii uu tan labaadna ammaano waa inuu leeyahy labadaas sifo meel ka sarrayda ma jirto wax lagu doorto saasay tiri waxay isweydiinle marka gabadhu say ku garatay xooggiisa ammaanadiisa seekay ku garatay say ku garatay labadaas waxay yidhaahdeen waaba weydiyey adeed wuxuu yidhi ma wamaa callamaka bidaalik maxaa ku ogeysiiyey arrintaas see ku ogaatay inuu xoogna leeyahay aaminna uu yahay marka waxay tiri yidhaahdeen mufasiriintu waa sida cabdullahi ibn cabaas iyo qeyrkoodba laga wariyey xoogga waxaan ku ogaaday dhagaxii tobanka nin maahan cid kale aysan qaadi karin keligiisa ka tuuray xooggiisa halkaas iigu caddaatay amaa ammaanada ammaanada waxaan ku arkay markaan idhi aabbaa ku yeehay nakeen oon hor socday uu yidhi maya dabayshii ay lamar gabadhi qaban karta waxa inaad tadfiiri leexeed waxa weeyaan wuxuu yidhi dhabarkayga soco anaa hor maraayo isoo daba soco dariiqa markaan ka leexdo dhagxaan yar yar hayso dhinaca aan u leexday maa dhinaca saxda wadada ku tuur dhagax waa arkaa dhagaxa kaasa wadada qaada saas ugu weeg xataa maaha fiiri wadada markaan ka leexdo waxaad tiraahdaa midigu leexo maaha ajnabi kale yihin maanta iska sii sheekaystaan lama rabo wadada wadada iskaga sii sheekaystaan lama ogola bilaahi calaykum fiiri qur-aan ya gabdhaa islaami ajnabi iskaga maanta intaad telefoon u dirta jiiq jiiq jiiq inaad ka tiraahdo waxaas fasaad wey fasaad wey fiiri wadadii ma socdaa xataa wadada hadduu ka leexdo midig u leex dhihme dhagaxaasay wadataa yaryarkaa hadduu midig u leexdo bidix la rabay bidixay ku tuureen dhagaxu arkaa markaasuu agga u leexana day dhanka kale leexataan dhanka kale ku tuure khalaas ammaanadaasaan kula yaabay ninka yirihay hor socon alcalaama maxamed ibn cali alkarjina wuxuu yidhi aayaddaana laga fahmaya dumarka dhar ayagoo sita dharka in laga sii fiiriyo xataa inaan la ogolayn aayaddaana laga fahmaya ila gabadhu dharay wadad fiiri hataa afka ay ku qarsan iyo wejiga sooma jeedi haddana waa diiday inuu daba socdo waa diiday inuu daba socdo idan marka taasuna waa qaacido kale dumarka ajnabiga kaa lama daba socdo waa laga hormaraa sooma jeedid saasna waa sifo kale oo wanaagsan oo la raba inaad weligaa ka faa'idaysato marka labada sifada sidaas ay ku garatay markii uu saas ugu sheegay khalaas waa u bandhigay marka qaala wuxuu yidhi qaalad waxaa le sheekiyaa leh innii aniga uriidu waxaan doonaa an unkixaka inaan kuu guuriyo ixdabnataya labadayda gabdhood middood haatayni oo kuwaan ah calaa an ta'juranii xaal aad ii ijaarnaanaydo amaaniya xijaajan siddeed sano waxaan doonayaa huyr inaan labadayda gabdhood mid kuu guuriyo labadayda gabdhood mid inaan kuu guuriyo sidaas ayaan doonayaa halkaas wuxuu yidhi alimaamu alqurdubi waxaa laga qaadanayaa sifada ah in aad gabadha aad weliga ka tahay ood mas-uulka ka tahay waxa weeyaan loo bandhigo qof wanaagsan oo aad tidhaahdo gabadhaydaan ku siinaa waa sifaad nabiyaalkii hore iyo saalixiintii iyo nabigeenna iyo saxaabadiisiba kala dhexleen maxaa yaele saalixan waa kaasoon u bandhigay waxa weeyaan gabadhiisii nabiyullaahi muusa wakadaalika waxa weeyaan cumar bnu lkhadaab markii ay garoobka noqotay xabsa binti cumar wuxuu u bandhigay cumaan ibni cafaan markaasuu yidhi sanadan inaanan guursana rabo sanadan guur ma rabo markaasuu abubakar u bandhigay kadibna nabiga ka guursaday sala allahu calayh wasalam marka gabadhaada nin qofka saalixa ah inaad u bandhigto ama gabadha laftirkeedu ay qof saalixa nafteeda u bandhigto sida aan ku soo ogaanay suuratul axzaab oo nabiga sala allahu alay slm gabdhihii naftooda u hibeynayey waa sifa wanaagsan maahane sifaceeda maahan taas waa inaad garataa mas'alada kale ijaar in wax la kala ijaarto diimaha oo dhan ayaa ku midaysnaa wax diiday diin hore iyo diin dambe waxaa laga arkaa layidhi asami ninka la dhihi jiray oo asagu ka dhagabeelay masaladan kaasaa ka jira marka diimahoo dhan ayaa ku midaysnaa in waxa weeyaan wax kale la kala kiraysto in wax la kala kiraysto sidaas weeye waa masaladaasna waa muhiimoo aayaddaa laga qaadan middeeda kaleeto shaaficiyada iyo a'imo kale waxay yidhaahdeen nikaax ma ku ansaxo laba lafdi waxaan ahayn inkaax iyo taswiid zawajtu amase ankax kuma ansaxo nikaax siin dad badana weydiina arkaysa sheikh haddii nin aabbaa uu yidhaha gabadhayda waa ku siiyey anna ana idhaha waa qaatay ma iigu bannaanta waxba kuguma nikaxsan waa ku siiyey waxba kuma nikaxsanaan waa kuu xalaaleeyey waxba kuma nikaxsanaan waa kugu nikaaxiyey waa kuu guuriyey waa sidaas wey zawajtu iyo ankaxtu labada lafdi bis wey sidaasaa wax ku nikaaxsanaa ee wax kuma nikaaxsanaa waa ku siiyey iyo waa kuu hibeeyey iyo maya hibada waxaa khaas ku ah nabi maxamed sala allahu alay slam oo mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiy in araada nebiyu an yansax nabiga khaas u tahay cid kaleeto hibo xalaal uguma ahan weeyaan taasna waxa weeyaan waa masalo mas'alada kaleeto mas'alada kaleeto waxay tahay oo alimaamu alqurdubi uu halkan ku caddeeyey sariixna ku ah meelo badanoo haddee diinta islaamkana saas ugu wada cad waxay tahay gabadha wilaayadeeda waxaa haysta aabbaheed ciddii uu ku nikaaxiyo cidaan ahayna ma ku nikaaxsami karto gabadha wilaayadeeda waxaa haya aabbaheed qof uusan asagu ku nikaaxin ma ku nikaaxsana saas daraaddeed wuxuu yidhi alimaam alqurdubi aayaddan markii uu ka hadlaayey wuxuu yidhi wa fii hadi laayati daliil aayaddan waxaa daliil ugu sugan calaa ana anikaaxa ila alweliy nikaaxa waxa weeye wuxuu u sugnaaday inuu wax nikaaxiyo weliga gabadha weligeeda laa xada lilmar'ati fiihi gabadha wax yar oo nasiiba kuma leh isma nikaaxi karto isma bixi karto isma bixi karto lianna saalixa almadyan ninkii madyan joogoo saalixa ahaa tatawallaahu isagaa tawalliyey wa bihi qaala fuqahaau alamsaar magaalooyinka muslimiintu degayiin dhammaantood fuqahadooduna saas yidhahdeen gabar waxaa nikaaxiyo weligeeda iyadu isma nikaaxi karto iyadu isma nikaaxi karto wa khaalafa fii dalika abu xaniifa abu xaniifa khilaafay oo wuxuu yidhi gabadhu badeeca hadday haysato ma gadi karta dharay haysata dahab soo ma gadi karto nafteedana saasay nin karta u siinayda ha iskaa deeq waxaa la idhahdaa qiyaas maca nas waa faasid qiyaas faasidaa la idhaha nasaa meesha yaalla nebi maxamedaa yidhi ayuma mra'atin nakaxat bikayri idni weliyiha fa nikaaxuhaa baail fa nikaaxuhaa baail fa nikaaxuhaa baail nebi maxamedaa saddex goor baatil ku tilmaamay qof iimaan lahu ma dhihi karaa waa xaq waana xaq waana xaq ma dhihi karaa maya khalaas wey marka waxaa la yidhaahdaa idaa jaaa alafar badala nadar mar haddii daliil yimaado ra'yi waa u dhammaatay waxa cidda wax halaalayda ama wax xarimtaa waa alle allena nebi maxamed cid aan hayn uma waxyoona ka dambayday cid ka dambayday nebi maxamed uma waxyoon nebi maxamedna wuxuu u waxyooday ayuma mra'atin nakaxat bikayri idni weliyiha fa nikaaxuhaa baail fa nikaaxuhaa baail fa nikaaxuhaa baail saasaa ilaahay nebi maxamed u waxyooday ma u jeedaa marka waxa weeyaan mas'aladaasna waa masalada kaleeto oo halkan ku caddeeyey halkan masale kaloo muhiim uu ku sheegay waxay tahay mas'aladaasu waxa la idhaahdo kafaaada kafaa'ada waxay fuqahadu aad u sheegaan waxa la yidhaha gabadha yaa kuf u ah aad wax badanay ka sheegaan waxa weeyaan carabta iyo cajamiga siday kuf iskugu yihiin oo isku kuf maahan ay leeyihiin qurayshiyadda iyo gabdhaha kaleeto isku kuf maahan iskuma qalmaan gabadha qurayshiyadda iyo ninka kale kadaalika sidaasoo kaleeto ninka oo waa kaasaa meelaha xamaaliga gaargacankiisa riixda iyo midka bacadla hele gabadhu dhalay isku kuf ma ahan waxaas aaday uga hadlaan aaday uga hadlaan laakiin halkan wuxuu yidhi alimaam اqurdubi alkafaa'aةu fi nikaaxi muctabara wاkhtalafa اlculamaau hal fi اdiini wاlmaali wاlxasab ow fii bacdi dalika ma diinta loo fiirina ha taas waa sax gabar muslimad ah kuma nikaaxsanto nin aan muslim ahayn taas oo kufba uma aha waa sax dhinacaas waa laga fiirina amaa dhinacyada kale maya sida saxdaa waxay tahay waxa weeyaan dadka aan carab tahayn in carabta loo guuri karo gabar aan qurayshyad ahayn in loo guuriwa gabar qurayshiyada in dadka kale loo guuri karo ina akramakum cind allahi atqaaq dadka waxa uu karaamo badan qofka oo alla ka cabsi badan sidaas weeye meesha uu ka deliishana waa halkee wuxuu ka deliishanaa saalixu madyan ninkii reer madyan waxa u yimid nin saalixa xataa markaas nabi muuse nabi lagama dhigin ogo weli markuu laabtaa laga dhigaa rasuul ogow weli lagama dhigin ma yaqaan halkaad ka timid waxaan ka imid masar oo nin ku soo dilay nin wanaagsanaa maahay anugu ninka gaalu ahaa oo ninuu dhibayey intaas uga sheegay markuu ogaaday diin ahaan nin wanaagsan inuu yahu gabadhiis u guuri isku qabiil ma aha ma yaqaano keliya inuu akhlaaq fiican yahay diinna leeyahay intaasuu ku arkay soo ma jeedid marka taasa waxay tusaydaa qofka waxa loo fiirinao kafaa'ada waa diinka waa qabiil iyo waa reer hebel iyo gabadheenna isma guursano iyo waxaasoo dhan waxa weyn daliil maleh wax daliila maleh waxa weeyaan qofkii hadduuba iimaan iyo akhlaaq fiican leeyahay o diin fiican leeyahay waa in loo guuriya waana sida nabigu amray sal اlahu alيه wasalam idaa jaaءakum miman tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ilaa tafcaluhu takun fitnatun fi اlardi wa fasaadun cari waana xadiid taabit ah saxiix jaamcu sagiirka ku sugan nabigu wuxuu hadduu nin yimaado nin aad raalli ka tihin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya haddaadnaan yeelin oo miisaan kale dadka loo sameeyo waxaa dhici doonaa fasaad ballaaran fasaad ballaaran marka kafaa'adu waa diin amaa inta kale daliil sugan male daliil sugan ma ay laha daliil sugan ma laha ma laha mas'alo kale ayaa xaafidku halkan ku baraarujiyey masale kaloo halkan xaafidku ku baraarujiyey oo aad haddeer u dhib badanoo aad looga hadlo aayaddan wuxuu yidhi waxaa loo daliishaday madhabka awsaaci oo ah badeecadan haddaad hadda lacagteeda isiinayso intaasaan kaa siina toban shilan kaa siina hadday dayn tahayna labaatanaan kaa siina waa beeca hadda caanka ah oo hadda mucaasiriinta u yaqaanaan baycu taqsiir beeqa beeca yaryaraynta gaarigan daad haddeer iska bixinayda lacagtiisa boqol shilina lagaa siina hadday yahay daynna boqol iyo kontona lagaa siina iska soo yaryare hal sanaadna ku keenay ma bannaanyay mase ma bannaana waa masale aad la yskugu khilaafay culimmada gabal ay yihahdeen waa ribo gabal yidhahdeen ma ahan laakiin qowlka jumhuurtu ay qabaan hay-at waxaw lajna daa'imana ay fadwoodeen waxay tahay inuu bannaan yahay aayaddana waa loo deliishaday yidhi sababtoo ah waxa weyn qofka wuxuu leey badeecadan haddaad hadday siinaysana intaasaan kaa siina hadday dayntaana intaasaan kaa siina laba xugunuu kala sheega labo ayuu kala sheega marka waa banaan mid ayaa laisku waafaqay iyadoo lakala tegin waxa rabaa mid laisku waafaqo taasaan anugu ku rabaa daynaan ku rabaa haye intaas kaa siina waa kaa siiye waa caddahay le waa caddahay marka labadoodan haddana ugu jirto kanuna haddeer waxa weyn iskama bixi karo shaygaanu baahi u qabaa kaasna tan ugu jirto badeecada u socone oo waxa weyn afar labaatan sac kii walbo yimaado hadduu diro dee meesha iska soo horjeedaan isaga badeecadu marka dana ugu jirta labadaba shareecaduna waa ka shaqaydaan masaalixda ummadda marka sida adigu jumhuurtu ay qabaan beecaasu waa bannaan yahay meeshaana xaafid waa ku sheegay laakiin ma usan faahfaahin wuxuu yidhi maxalkeedii maahan faahfaahin qaala wuxuu yidhi ninkii saalixa ahaa innii aniga uriiddu waxaan doonaa an unkixaka inaan kuu guuriyo ixdabnataya labadayda gabdhood middood haatayni oo kuwana marka waxa la hadee nikaaxo ma ku ansaxaa labadaydaan gabdhoodaan mid kugu nikaaxiyey itifaaq wey kuma ansaxo kuma ansaxo nikaax labadayda gabdhooda midaan kuu guuriy wuxuu ku ansaxa waa in la cayina oo tira tanaan kuu guuriy ama aad tira tanaan kuu guuriy mid waa in la cayino taas waxaa looga jawaabaya hadda nikaaxin maba ahanba waa cardiba sooma jeedo waaba bandhigba waa kuu guuriye maba ahanba fiiri inaan kuu guuriyaan rabaa waa bandhigii wey labada gabdhood midaan rabtaan ku siina waa hadda marku doorto ogolaada kadibaa mid loo cayina marka nikaaxintii maahana waa bandhigii taasaa looga jawaabaya haatayna oo kuwaana calaa an taajurani xaalaad ii ijaarnaanayso ayaan kuugu nikaaxinaa amaaniya xijajin sideed sano taasna waxay daliil u tahay waxa weeyaan meherku inuu noqon karo manfaco nacfi inuu noqon karo sideed sano ayaad ii shaqayna ariga ilaaline sidaasaan gabadha kugula nikaaxina masale kale halkaa soo gasho waxaa la yidhi de waxaa la rabaa meherku inuu macluumiyo soo maa sideedda sano ariga ilaalintiisa waa xoogaa shaqo qarsoon waxa weeyaan mar abaaraa dhacaysa ariga meel foga loo lagu raaca mar waa la shubaa mar meel foga loo roob raacina mar meel dhowaa lagu soo ilaalinaa meeshii lagu ilaalaayay lama sheegin lasoo daajinayey xeradii iyo lama sheegin alcallaama maxamed bin cali alkarji wuxuu yidhi shayga haddii cayinidiisu ay dhib badan tahay waa saamaxaydaa shareecada oo haddii qaacido waxaa ah idaa daaqa alamru itasaca qaacido taasa ah arrinku mar hadduu ciriiri yimaado sharcada waa waasicdaa marka waxyaalaha sidaasoo kalehan la dabdin karin jahliga waa la saamaxa waana sidaas waxa weya qofka waxaa leedahay bil aad ii shaqaynay bishi waxaa dhacdaa shaqada uu qaba ad inaan loo dabdin karin mideeda kaleeto shaqada qofka marka loo diraa laba shay mid waa in lagu xadeeyo in camal lagu xadeeyo waxaan kaa rabaa inaad ii qabato shaqadan labadaas mitiraad ii dhise labada mitir ama laba maalmood ku dhisa ama toban maalmood ku dhisa say u taala shaqaad kula heshiine waa sharci waysan ahayn oo waqtiad kula heshiine waxaan kaa rabaa inaad ii shaqaydo intaas intaasoo sano intaasoo maalmood intaasoo saacado ayadana waa sax waxay fuqaadu diidaan inaad isku darto oo tiraahdo waxaan kaa rabaa inaad saddex maalmood ii shaqaydo saddex maalmoodna shaqadaas ku dhammaydo taas lama ogola yidhahdo maxaa ila wakti iyo shaqad isku dhex gelin waxaa lagaa rabaa labadaas mid dooro adig ani intaasaan ku siinaa shaqadaasaana kaa raba inaad dhamaydo iyo intaasaan ku ogolahay intaasoo saacadoodadna ii shaqaynay ama intaasoo maalmood ama intaasoo bilood ama intaasoo sano intuba waa sa jahliga meesha soo gelayana oo maalinka inta la qabanayana waa layska saamaxa sidaas ay fuqahadu baraarujiyeen marka wuxuu yidhi fa in atmamta haddaad dhammaystirto cashran toban oo aad hadda sideedaan kuu sheegay toban iiga dhigtana fa min cindika fal itmaamu dhammaystirku min cindika agtaadu ka ahaado oo hadda waa wanaag aad ii samayday wamaa uriidu mana doonayo an ashuqa calayka inaan ku dhibo satajidunii waad ogaa doontaa in sha allahu allah hadduu doono min asaalixiina dadka wan wanaagsan inaan ka mid ahay mucaamalada dadka aan la mucaamaloonayo waxa weeye suxbada inaan dadka wan wanaagsan ka mid ahay waad ogaa doontaa insha allah dadka wan wanaagsan inaan ka mid ahay waad ogaa doontaa insha allah intaasu soo jeeday nabi muuse waa aqbalay qaala nabi muuse wuxuu yidhi daalika arrinka aad sheegtay aabaynii aniga iyo wabaynika adiga noo dhexeey intaas aad noo dhaxayda ayama alajalayni aya shardiyaa weeye ayad waa tii shan ku imaan jirtay ayun shardiyaa ayama alajalayni ayamaa tadcuu falow lasmaa lxusnaa iyo ayu mawsuulaa ayuhum ashaddu cala araxmaani itiya iyo ayadii oo ahayd istifaamiyada ayuhum zaadatu haadihi iimaana iyo ayuntii kamaalyadaheed almasdaru smun wa ayu ismin ayu smin iyo ayuntii heed wuslatun linidaai maa fiihi al yaa ayuha nabiy marka waa tii shantaas aheed tan waa tii shardiyada aheed marka marka waxaa leedaha ayama alajalayna labada muddo mid alla midii qadayta aad dhammaydo qadaytu aan dhammeeyo dheh nabi muuse hadla qadaytu aan dhammeeyo falaa cudwaana waxad gudub ah calaya korkayga ma ahanin bidalabi ziyaada mid alla midaan gutoonidha halkaasaan ku joojinaa siyaado laygama dalbi karo oo layguma xadgudbi karo saasuu yidhi wallaahu allah wakiilun midka loo tala saarto xifdinaya ah calaa maa naquul waxaan leenahay warkaas aan isku sheegaynana ilaahay baa xifdinayo markhaati ka saas ayuu yidhi falamaa qadaa markuu dhammaystay muusaa nabiyullaahi muuse alajala muddadii wa saara uuna la socday biahlihi eelkiisii aanasa wuxuu arkay min jaanibi duuri jabalka duur laydhaa dhinaciisa naaran dab ayuu ka arkay qaala nabi muuse wuxuu yidhi liahlii xaaskiisii wuxuu ku yidhi umkuhuu sii jooga halkan innii aniga aanastu waxaan arkaa naaran dab lacallii waxaan mudanahay aatiikum inaan idinkala imaad minhaa dabka bikhabarin war ow jadwatin dhimbil dhimbilshaasoo mina naari dab xaggiis ka ahaatay lacallakum tasdaluuna likay tasdaluuna si aad u qaaqantaan falamaa ataahaa markuu dabkii nabi muuse u yimid nuudiya waa loo dhawaaqay min shaadi'il waadi waadiga dhinaciisaa looga dhawaaqay dhinaca al aymani midigta ah filbuqcati meeshiyaa looga dhawaaqay buqcadii almubaarakati la barakeeyey minashajarati geeddiyaa looga dhawaaqay waxaana lagu yidhi ayaa muusaa muusow innii aniga ana anigan kula hadlaa allaahu allanahay rabbulcaalamiina caalamyaalka kii barbaariyey ah wa an alqi tuur casaaka ushaada falamaa ra'aahaa ushii markuu arkay nabi muuse tahtazu xaal ay dhaqdhaqaaqayso ka'annahaa xaalay la mid tahay jaannun subxaanyo wallaa waa jeestay mudbiran xaale uu yahay midkii dabada jeediyey walam yucaqib kumana soo laaban waa loo dhawaaqay yaa muuse muusew aqbil isoo qaabil walaa takhaf ha cabsanin innaka adiga min alaaminiina kuwa aaminka aad ka mid tahay uslug geli yaddaka gacantaada fii jaybika jeebkaaga geli takhruj wa ay soo baxee baydaa'a xaal ay tahay mid diicad min hayri suu'in xumaan la'aan xaala ay caddahay soo baxee wadmum u soo dun ilayka xaggaaga janaaxaka gacantaada min arahbi min ajli rahab cabsi darteed min arahbi min ajli rahbi cabsi daraaddeed fadaanika labadaas laguu sheegay burhaanaani waa laba xujo labadaas xujoo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday labadaas xujoo mursalaani loo diray ilaa fircawna fircoon iyo wa mala-i odayaashiisa innahum fircoon iyo mala-iisa kaanuu waxay ahaadeen qowman qoom qoomkoo faasiqiina daacada ilaahay ka baxay nabi muuse muddadii markuu dhammaystay uu islaamtiisii iska watay ishaas imaam qurdubi masalu ku keeno ah markii la heshiyo lagu nikaaxiyey see gabadhii loogu gurgey ila meherkii ma dhiibin meherkii isagoon waxba dhiibin miya gabadhii loo gurgey marka adugu uga jawaabay culummada waxay yidhaahdeen uu yidhi waa sunno in la hormariya waxa weeyaan haddaan markii hore lagu heshiiyo in marka hore lagu heshiiyo inaad hormarayda waana waana muhiim in laga heshiiyo meherka makaasha madayna war waxyaalaha ayaan darrada ay ka mid tahay maraa la gada fiir maro ma dhici karto ayadoon hadda in la dhiibaa iyo dayn u yahay lagu wada hadlo in la iska gadaa ma dhici karto sooma aw ninku marada garabka iska saarta see gabdhahan qaaligaa waxa weeyaan ayadoon laga wada hadlin madayna makaasha see la iskaga nikaaxina waa wax la yaab leh waa wax la yaab leh soo ma jeedin waa in laga wada hadlaa dayn haddii lagu heshiiyo waa in dayn waa la yaqaana soo saddex biloodan ku keena laba biloodan ku keena bilaan ku keena toban cashan ku keena waa wax la yaqaan haddii la yidhi waa kaashna waa wax la yaqaan laakiin maradiina in meel laysla saaro tanna aysan waqtiba lahayn waxyaalaha fududaysiga ay ka mid tahay ee keenay afartan sano ka horaa laygula nikaaxay toban shilin caan bixiya taas way waxa keena nabi muuse markii uu dhammaystay waxa weeye muddadii uu yidhi markaa de waa muddadeydii waa dhammaystay meerkii waa iska baxshay xaaskaygan wadana marka qaarna waxay yidhaahdeen loomaba ogolaanba oo meer isagona hormaray lama siino sideedii sana markay dhammaatay kadib baa gabadha lagu wareeji halkaasna waxaa laga qaadanaa layidhi gabadha haddii lagugu nikaaxiyo asbaab marka maanica hadday jirtoo diyaargaroow ah oo macnaha diyaargarowgii sababo ku xiran in muddo aadna maqnaan karto laakiin waa iyadana waa in lagu heshiiyo wax iscadcay inta madaxa ka xirato iska teg maahan hadda laga hadli maa taas laakiin diyaargarow iyo aad samayn karta ad la maqnaan karta falamaa qadaa markuu dhammaystay muusaa nabiyullaahi muuse alajala alajala alaa ku jirta u fiirso hee alajala soo ma jeedid ashaas waa maxay waa ashii jinsiyada ahayd listiqraaqi sifaati afraad listiqraaqi sifaati alafraad ashi la dhihi jiray wey oo waxay tahay waxa weeyaan ajalkii kaamilka ahaa oo tobanka ahay u dhammaystay alajal asha ku jirtaa kamaalkii ah waa tii ahayd listiqraaqi sifaati alafraad afraadda sifaadooda dhantii in la dhammaystira tusayday ajalkii kaamilka ahaa markuu dhammaystirtay tobankii u dhameeyey tobankii uu dhameeyey waa markaas weeye tobankii uu dhameeyey tobankii inuu dhameeyeyna waxaaba ku tusaya saciid ibnu jubayr radia allaahu raximahu allahu tacaala waxa weeyaan waa taabici waana ardayga cabdullaahi ibnu cabbaas saciid ibnu jubayr raximahu allahu tacaala nin yahuudiya oo reer xiiraha i weydiiyey oo wuxuu yidhi ayal ajalayni qada muusa nabi muuse labadii muddo midii sideedda ahayd iyo midii ahayd tobanka tuu guta tuu dhameey taas weedi waa caalim ardayga cabdullahi ibni cabbaas ah faqultu laa adri xataa aqdama calaa xabri alcarab fiil ma garanayaan idhi yidhi ilaa aan caalimkii carbeed u tago waa shiikhiisii caalimkii carbeed waa cabdullahi ibni cabbaas waa cabdullahi ibni cabbaas ma garanaayo waa sida lagu yaqaan culummada wan wanaagsan masaladaas gara maa sida lagu yaqaan waa masaladuusan garayn khalaas bis cabdullahi ibn cabbaas uu yimi cabdullahi markaan u yimid aan weydiiyo waxaan idiyuu yidhi labadoodii yuu gutay markaasuu yidhi qadaa aktarahumaa wa adyabahumaa wuxuu yidhi wuxuu gutay nebi muuse labada cadadkii badnaa oo wanaagga badnaa maxaa yeele ina rasuulallah idaa qaala facala marba haddii rasuul ilahi wax sheego waa sameeya hadduu rasuul alle wayidhaahdo hadal yidhaahdo waa samey bukhaari ayna ku taallaa saas ibn cbdullahi ibn cabbaas yidhi marka muddada uu gutay waa tii kaamilka ahayd ashana taas ka dhig falamaa qada markuu gutay muusa nabi muuse al ajale muddadii kaamilka ahayd oo wasaara uu la socday biahlihi wasaara biahli imaam alqurdubi waxaa laga qaadana uu yidhi waxa weeyaan daliilna uu ugu sugan yahay in ninka xaaskiisa meeshu raba uu la aadi karo fiihi daliilun waxaa ku sugan daliil calaa ana rajula ninka yadhabu waa la tegi karaa biahlihi zawjadiisa xayu shaa meeshuu rabo meel macsiya lagama hadlaayo ee waxaa laga hadlaa waxa weya meeshuwad meeshuu rabo iyo gobolku rabo ula guuri kara marka la siiyo kadib lama dhihi karo maya maya gabadha hadday naga fogaynayda yeeli mayno lama dhihi karo mar haddii la siiyey meeshuu ku dhaqalaa isaga yaqaan xaqu uu leeyahy meeshuu rabo inuu la aado halkaanay ku taalla waa kaas nabi muuse iska watay sooma jeedid sidaasay daliil ugu ta laakiin taas cagsigeed fiiri ilmo hadday isku dhalaan maalan oo ay kala tagaan gabadhu ilmaha lama aadi karto hadduusan asagu raalli uga ahayn deegaan ninka qaraabadiisu aysan deganayn taasna muhiim way ogaada gabadha markay iyo ninku kala tagaan carruurta yaa xaq leh hadday yaryar yihiin inay haysato gabadha ilaa ay nin kale ka guursada gabadha xaq leh inay haysato biilkan asagaa bixina sidaasaa diina soo maa laakiin waa shardi meelu hadduusan raalli ka ahayn gabadhu lama aadi karto meelaan ninkaan nasabkiisu deganayn hal carruurta nasabkooda luma meeluusan ka oqon cid hadday gowdo nasabkooda ku luma lama ogola diintuna nasabka si khatara u ilaalida soo ma jeedin marka lama ogola laakiin isaga gabadha markuu guursado meeshuu rabuu la aadi karaa daysan markii hore laga wada hadlin oysan dhihin anigaa iguma dhaqaydi meeshaas meel ahayn dii laga wada hadlay masala khilaafiya la yidhaahdaa ma ku shardi kartaa mise kuma shardi karto waana ku shardi kartaa sida adilada laga fahmayo raajixa falamaa qadaa markuu gutay muusa muuse alajala muddadii kaamilka aheed oo wasaara uu la socday biahli ehelkiisii wuxuu go'aansaday inuu masar la aado ilaa hooyo iyo dadkiiu raba inuu raadiyo iyo wixii ummadii ehelkiisii wixii nool anasa wuxuu arkay nabi muuse min jaanibi duuri buurta duur la yidhaahdo dhinaceeda naaran dab habeenkii habeen mugdiya roobabow ah macnaha roobaa da'ay roobabowdu waa saa mugdi ah roobabow ah oo wax weyn qabow badan uu isagoo socda waana ka lumay dariiqii dariiqii masarna waa ka lumay awalba hal maruu soo maray toban sanuuna moogi soo maa marka isagoo lunsan uu dab ah aayadda laga fahmaya mufasiriintu inuu lunsan yahay oo macnaha wadadii wadadiiu ka lumay oo masar markuu dadka arkay qaala wuxuu yidhi nabi muuse liahlihi ehelkiisi xaaskiisi wuxuu ku yidhi umkuuu sii jooga umkuuun markaa maxaa laga fahmaa fiiri ninka zawjadiisa sida jamc mudakara inuu la khidaabi karo halkaas masaladaas horana waa ugu soo sharaxnay markii aan maraynay inamaa yuriidullaahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wayuahirakum tahiira oo waxa weeye liyudhiba cankum iyo wayuahirakum kumtaas waxa weyn aalubeytkii zawjaadka nabiga ka mid a aalubeytka kumtaas waa lagula khidaaba marka waa kan hadda nabi muuse waa xaaskiisa wax la socda markaasu wuxuu leeyahay umkuthuu sii jooga halkan innii aniga aanastu waxaan arkaa naaran dab lacallii waxaan mudanahay aatiikum fiir waa xaaskiisa keliyu la hadla aatiikum inaan idinla imaado minhaa dabka xaggiisa bikhabarin wax oon waddadii war ka keeno ta meesha dabku ka shidan yahay tago waxaa dhici karta in waddadii la ii soo tilmaamo oo la yidhaha waddadii halkaasay ka baxdaa halkaas ka bax taas waa dhici karta tan kaleeto ow jadwatin jadwada laba qowlba walay mufasiriintu dhuxul qowlka labaadna qori qori waxa weeyaan qorigaas oo fooda dab ku leh ay mufasiriinta gabaliyeen qori dab ah marka dhuxul iska dhe ow jadwatin amase dhuxul inaan la imaado dhuxushaasoo minan naare dab xag iska ahaatay lacallakum say u galeen dabka lacallakum tastaluuna inaad ku diirsataan daraaddeed qaaqamidda waa markaad qabow uu jiro dabka inaad ku diirsato marka halkaasna meeshay ka qaateen mufasiriintu inu habeen qabow ay ahayd soo ma jeedin ilaa habeen qabowaa loo baahdaa dab in la kulaalo soo maaha lacallakum tastaluuna inaad qaaqantaan ama aad ku diirsataan amaad kulaashaan waa tegey dabkiiyuu tegey nabi muuse falamaa ataahaa nabi muuse markuu yimid oo dabkii u yimid nuudiya waa loo dhawaaq dhawaaquu maqlay waa loo dhawaaq halkuu dhawaaqa ka maqlay min shaadi'il waadi waadiga dhinaciisa waadiga dhinaca kabsife alaymanida waadiga maaha dhinaca alaymani midigta ah waa muuse midigtiisa muuse dhanka qibladu ka soo socdaa marka dhinaca qorax u dhac ayaa waadigu marka waxa weyn uu ka hayaa dhinaca qorax u dhac ayuu ka hayaa marka marka dhinaca alaymani midigta muuse ah waxa ila midig iyo bidix luhu waadi maaha waxa midig iyo bidix luhu waa muuse marka muuse midigtiisa fi lbuqcati ka bedelo min shaadida jaarmijuurkaas ka bedelo jaarmijuurkan min fi lbuqcati meeshiya looga dhawaaqay meeshii almubaarakati la barakeeyey ka bedelo haddana min ashajarati geediya looga dhawaaqay geedii a looga dhawaaqay waxaana la yidhi ayaa muusa antu waa mufasiradii ila nuudiya ka horayda jumla fiiha macna alqowl duuna xuruufiisao kama horaydo ayaa muusa muusow innii aniga ana aniga kula hadlaa allaahu allaanahay allahaasoo rabbulcaalamiin caalamyaalka isagu barbaariyey halkaas qolooyinka mucadilada ee sifaadda ilaahay diida oo culuwiga inkira waxay yidhaahdeen aayaddaana noogu daliila ilahay dhulka inuu joogo waa kaasaa waadiga qarkiisa ka dhawaaqaya soo ma jeed saasay leeyihin adafiri aayaddaana noogu daliil ah waxay leenahay waxay tahay aayadda meel ay uga jirto ka keena aniga allah meeshaanan jooga bal ka fiiri aayad dhawaaqu maqluub meeshaas ka maqlay soo ma laakiin allah joogay miya ku taalla mideeda kale qur-aanka tafsiirkiisa maxaa lagu fasiraa yaa la raacaa nabi maxamed saxaabadiisii taabiciyaalkii taasaa lagu fasiraa qofka macnahaas macno khilaafsan ku fasirana waa zindiiqay yidhahdeen culamada muslimiinta macnihii ay ku fasireen salafu saalix macno khilaafsan qofka ku fasira waa zindiiq idan ahlu sunna waljamaaca waxay hayaan waxa weeyaan cabdullaahi bni cabbaaso ayadda fasira oo leh markii aad alla uu lahaa innii ana allaahu rabbulcaalamiin oo uu u dhawaaqayey dhawaaqu geeduu ka yeerayey allahna samadu ku sugnaa waxayna ku taallaa khalqu afcaali cibaad imaamu lbukhaari kitaabkiisa waana iniin haya bal u fiirsada hadalkaas waxa weeyaan qur-aanka dhowr goorna waan ku celcelinnay haddii la yidhaahdo waxa weeyaan sidaana anugu u fasiraa anna sidaana u fasira layskuma waafaqo laakiin qur-aanka waxaa la raacaa macnihii nebi maxamed ku fasiray sala allahu calay wasalam saxaabadu macnahay ku fasireen ilaa ayaga ardadii nabiga ah sala allahu calay wasalam ardadii saxaabada tuwaasaa la raacaa laakiin tafsiir khilaafsan xaaraan wey qur-aanka in lagu fasira maxaa yeele waxay noqeen tafsiir khilaafsan haddaad ku fasirto waxay noqeen ayagu waa lumeen saxaabadii iyo taabiciyaalkii laakiin anaa xaqii helay saasay noqeen macnaha taasuna inay baatilta waa la fahmi karaa soo maa marka saxiix waxa weeye waxaan ula jeedaa khalqu afcaali ilcibaad kitaabka la yidhaha khalqu afcaali ilcibaad maan saxiixa khalqu afcaali ilcibaad imaamu lbukhaariga saxiixa iska lahale khalqu afcaali ilcibaad ay ku taallaa cabdullaahi bni cabbaas oo leh markuu alle geedkan dhawaaqa nabi muuse ka maqashiinayey oo uu dhawaaq halkan ka maqlayey dhawaaqu halkaanuu ka yeeraayey allana samaduu ku sugnay kow jir taasi ku taalla marka taasna halkaas uga dawow wa an alqi tuur ayaa lagu yidhi wa an alqi ey alqi tuur anta waa mufasiradii casaaka ushaada tuur ulusit ulusitay waxa weeyaan meeluu ka keenay alla yaqaan mufasiriintu waxay leeyihiin markii uu gabadha ku nikaaxiyo kula heshiiyey in uu waxa weeyaan sideed sano ariga u ilaaliyo uu yidhi uu uga ilaaliyo dugaagga xoolaha u keen ulu u keen ushaasay kasii hadlaan waa tuma ushaas halkaa laga keenay nebi aadana sida jiro halkaas laga soo dhaxlay xagga laga keenay ilaha garanaya walcilmu cinda allah ilaaha garanaya calaa kulli xaal ulu watay nabi muuse qur-aanku wuxuu sheegayaa ushaas alla waa weydiiyey wuxuu ku yidhi alle suuratu dahi noogu imaan doontaahe wamaa tilka biyamiinika yaa muusa muuse waa dhaxay waxa gacanta midigtaa kuugu jira alle waa ogye laakiin maxaa la rabaa inuu hubsado horta si markii hadhow ay isbedesho uusan isku dhihin oo awal mid bahli sida waa inuu hadda iska xaqiijiyo maxay tahay markaasuu yidhi hiya casaaya allah waa u shaydiyey atawaka'u calayha waa cuskadaa wa ahushu bihaa calaa qanami arigana geedahan ugu jaftaa arigi wataale ari yaroo waxa wey uu soo siiyey sodogiis uu wata marka arigana geedahan ugu jaftaa weliya fiihi maaribu ukhraa dana kalena waa kaleeyaa yidhi hadda bahalkii iyo jaf iskaga leeda soo ma jeedid markuu hubsaday wuxuuna ushii yihiin a ilaa ku yidhi an alqi tuur casaaka ushaada waa tuuraa meesha ku jirta fa alqaahaa waa tuuray fa saarat fucbaana mas ayay noqotay waxa weeye fahtasad waa dhaqdhaqaaqday intaasaa ku jirto macnahaan loo fahmaa ayado kalena waxa weeye inuu tuuray waa la caddaynaa marka ushii tuur aa lagu yidhi waa uu tuura faalqaahaa faydaa hiya xayatun tascaaba noo imaan doonta waa uu tuuray markuu tuuray oo ay dhaqdhaqaaqday ayadoo mas u eg falamaa ra'aahaa markuu arkay nabi muuse ushii tahtazu xaal ay dhaqdhaqaaqayso kaannahaa xaalay waagtahay jaanun subxaaniy marna sucbaan a soo arooray oo mas weeye marna subxaaniy mana isdiidane xagga fudaydka iyo isay u ordaydo subxaaniyaad mooda xagga bahalnimada iyo say wax u cunaydana mas wey waa mas khatar ah say wax u cunaydo xagga orodka iyo fudaydka iyo yaryaraantana waxaad moodaa subxaanyo oo subxaanyada bahal aad u yaryar ayadoo laakiin wax ma cunto taasaad moodaa markuu arkay iyadoo dhaqdhaqaaqaydood subxaanyaad moodo wallaa waa jeestay mudbiran xariya midkii dabada jeeda cago wax kadib waana sida bani aadanku yahay ha ka cabsada la mas waa laga cararaa waa khatar wey walam yucaqib sooma laaban walam yarjic wey kuma soo laabanba ilaahay markaas u dhawaaqay fa nuudiya waa loo dhawaaqay marka yaa muusa muusew aqbil soo qaabil ku soo jeeso usha soo qaabil walaa taqaf ha cabsanin innaka adiga min alaaminiina kuwa aaminkaad ka midta taasna waxay tahay nabiyaalka ilaahay waa ammaan geliyaa waa la xifdiyaa waa sidii nabigeena suuban sal اlahu alيه waslam ilah uu ku yidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalata wallaahu yacsimuka min annaas alla ku ilaalinaya marka ilahay waa ammaan geliyaa rusushiisa marka yidhi ha cabsanin kuwa aaminka aad ka mid tahay taas waa hubsaday marka halkaas waxaa u soo baxday ushii waxa weeyaan markii dhulka uu dhigana inay mas u noqonaydo markuu soo qaadana ay ul caadiya u noqonaydo waa mucjiso weyn marka taas haddana mucjiso kalea la sii rabaa aayad kale uslu geli uu ilaa yidhi yaddaka gacantaada fii jaybika jeebkaaga geli jeeb waxa la yidhaha meesha qamiiska madaxu ka soo baxo ama dirica gabdhaha meesha madaxu ka soo baxaa la yidhaha jeebkan kalacagta gujisito waa carabi hadda mar dambaa ee jeebka waa halkan madaxu ka soo baxo marka halkan geli wa halkan geli wey meeshaan surku ka soo baxayo ama luqunta uslu geli yaddaka gacantaada fii jaybika jeebkaaga geli takhruj way soo baxaydaa baydaa xaal ay tahay mid cad marka mid cad waxaa la moodaya inay baras qabto ilaahay waa sii caddeey wuxuuhi min hayri suu'in xumaan la'aan xaalay cadda waa cadda waa iftiima waa walacwalac leedahay gacantii laakiin waxa weeyaan balaayo ma qabto cudur ma qabto waa mucjiso iyo aayad ilaahay ku siiyey cabsi hadday timaadda marka dawo kalea la siiyey markuu cabsado ilah wuxuu uhi subxaana wadmum u soo dun ilayka xaggaaga janaaxaka gacantaada janaaxa waa waxa weeyaan waa gacanta sida shimbirku laba garab u leeyahay laba garab ayaa qofku laba gacmood u leeyahay marka janaaxaka hadda waxaa loola jeedaa gacantaada gacantaada isku deji min arahabi min ajli rahabi waxa weeyaan laba qiraa'a jirta min arahabi iyo min arahbi marka min arahbi hadda qiraadan way aan wadno min arahbi cabsi daraaddeed min arahbi waxaa loola jeedaa cabsi markaad dareento markaad cabsi dareento waxa weeyaan saas iskugu soo dheji isku soo duno saas iskugu soo dheji mar alla markaad dareento maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir cabdiraxmaan ibnu sayd ibnu aslam iyo ibnu jariir waxay yidhaahdeen cabsida usha ka timid markaad usha dhulku tirtay mas noqotay markaad cabsato gacanta ku dheji xabad isku dheji si cabsidu kaaga tagto laakiin xaafidku wuxuu wa daahiru ana almuraada acamu min haada arrintu saas waa ka caamsanta macnuhu saas waa ka ballaaranyahy wa huwa amrun anahu wa huwa anahu amara calayhi asalaam ow amase wa huwa anahu umira calayhi asalaam waxaa la amray nabi muuse idaa khaafa hadduu ka cabsado min shayin wax hadduu ka cabsado an yadumma ilayhi janaaxahu inuu gacantiisa soo dumo isku dhejiyo min arhabi ama min arahbi cabsida daraaddeed wahiya janaaxa la sheegana yadhu weeye fa idaa facala daalika dahaba canhu maa yajidhu min alkhawf cabsiduu dareemaya waa ka tegey markuu cabsado ama ha ka cabsado maskan usha noqday ama wax kale ha ka cabsado saasuu leeyay markuu saas yidhaahdo cabsidu waa iska tegey wuxuu yidhi xaafidku waydas waydastacmala axadun daalika calaa sabiili liqtidaa haddii hadda qof saas yeelo isagoo nabi muuse ku dayana oo fa wadaca yadayhi calaa fu'aadi uu xabadka saaro labadiisa gacmood fa innahu yazuulu canhu maa yajidu ow yakhaf waxa uu ka cabsaa waa ka tegayaanu yidhi insha allah waa haddii alla doono wa bihi iqatu allahna lagu kalsoonaada oo haddayba dhici kartaa markaad cabsi dareento haddaad sidaan tidhaahdo inay kaa tagto adoo nabi muuse waxa weye istinaasa halkaas ku dayanayo iqtidaa samaynay sidaasaa lii marka laba wuxuu haystaa mucjiso oo midna tahay ushio dhulka markuu dhigo mas noqonayda haddii uu waxa weeyaan soo qaadana ul noqonayda midda kalena ay tahay gacantii oo waxa weeyaan markuu halkan geliyo u hilaacay oo hilaacays laba wey ilaa wuxuu uhi subxaana fadaanika muuso labadaas labadaas waa gacantii iyo ushii burhaanaani waa laba xujo labadaas xujoo min rabbika xagga rabbiga ka ahaaday labadaas xujoo waxaad soo qadarataa mursalaan sifo kale labadaas xujoo mursalaani loo dirayo ilaa fircawna fircoon iyo wa malahi odayaashiisii labadan mucjiso waxaad la aadaysaa lagula diray fircoon iyo odayaashiisii maxaa yeelay innahum ciladii oo sababta lagugu dirayaa waa baadiyaysayin innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen qowman qoom qoomkao faasiqiina daacad ilaahay ka baxay wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed